أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة محمد بن سليمان المكي الشافعي رحمه الله تعالى باب الغسل هذا متكني باب الغسل qubayska baabkiisii w waxaa ilaahay subxaanahu watacaala aan dhammaanteen uga mahad celinaynaa ilaahay si nabadgelyo ah casharkeennii dib isugu kaain soo celiyey safarkii xajka ka bacdi waxaana ilaahay rajaynaynaa in shaa allahu tacaala oon ilaahay weydiisanaynaa si nabadgelyo ah ilaahay noogu dhammaystiro nicamka aan haysanana ilaahay uu noo sugo kuwa naga maqanna ilaahay uu noo siyaadiyo subxaanahu wa tacaala dadka xujaajta ah oo horay xajka u tegana in ilaahay xajkooda ilaahay aqbalo ilaahayna uu ku celceliyo inta aan xajka teginna ayagana ilaahay xaj maqbuula allah ku arsuqo subxaanahu watacaala dhammaanteenna xusnu lkhaatima allahna siiyo acmaasha aanu samaynayno dhammaantood ilaahay nooga dhigo kuwii loola jeedo liwajhillaah ilaahay dartii loola jeedo subxaanahu watacaala maqbuuliinna ilaahay hanaga dhigo subxaanahu watacaala darsigan aanu maanta bilaabayno waa kitaabkeennii riyaad ulbadiic darsigiisii sagaalaad ama xalqadiisii sagaalaad wey waxaanu kitaabka ka soo qaadannay ilaa siddeed cashar ama siddeed xalqo ayaan soo aqrinay xalqadii sagaalaad ayaa noo bilaabmaysa xalqadan sagaalaad waxay ka hadli doontaa axkaamu ulgusli waa qubayska axkaamtiisii yacni qubayska axkaamtiisa waxaa loola jeedaa maxaa marka hore waajibiya qubayska waxyaalaha qofka muslimka ah asbaabta waajibka ka dhigta qubayska maxay tahay waxaanu kaloo baran doonnaa kayfiyat اlikhtisaal iyo qaabka sharcigu uu jideeyey in loo qubaysto oo qofku markuu qubaysanayo qubays waajiba uu ka qubaysanayo habkii iyo usluubkii uu u jideeyey ilaahay nebigeennuna uu noo caddeeyey sala allahu wasalam wabaaraka caleyh hadduusan marinin qubayskiisii ma ansaxayo qubayskii hadduusan ansixinna cibaadaadkiisii salaaddii ay ugu horrayso ma ansixayso iyaduna marka ereygan algusli haddii loo adiifiyo ama lala xidhiiriyo sababkii haddii sababkii loo adiifiyo oo tusaale ahaan la yidhaaha gusluljumuca jumcada qubayskeedii ama guslulciideyn labada ciidood qubayskeodii markaas waxaa wanaagsan in qoynka la gudo oo la cabiro gusli haddii loo adiifiyo sababtii qubayska keentay sida maalan gusluljumuca qubayska maxaa keenay waa jumcada jumcadiyaa loo adiifiyey marka aqooyinka waan gudaynaa waxaan leenahay gusluljumuca guslulciideyn haddii jirka oo dhan loo adiifiyo oo la yidhaaha guslulbadan jirka dhaqidiisii isagana aqooyinka waan gudaynaa waxaan leenahay gusli laakiin haddii shay kale lala xidhiiriyo maalan maro iyo wax la mayrayo o la dhaqayo markaa waxaa wanaagsan in qoyinka la kordhigoo la yidhaha gaslu gaslulyadayn oo jirkii oo dhan looma adiifine xibnihii qaybo ka mid ah loo adiifiyey gaslulyadayn iyo gaslulwejhi qoyinka waan kordhigaynaa markaa gaslulwejhi wejiga dhaqidiisii gasluriجlayn labada lugood dhaqidoodii gaslulyadayn labada gacmood dhaqidoodii walidaalika shaarxa wuxuu ku leeyahay huwa cinda alfuqahaa in udiifa ilaa sabab haddii ereyga gusliga loo adiifiyo sababtii keentay ka gusli اljumuca wاlciideyn falafsaxu addam sida wanaagsan waa in la godo wakada waxaa la mida guslu اlbadan haddii jirkii oo dhan loo adiifiyo wa in udiifa ilى thawbi wa naxwihi ka gasli اlyadayn gasli اthawb gasli اlyadayn gasli اrijlayn gasli اlwejhi haddii la yidhaah falafsaxu alfatxu markaa waan kordhigaynaa gasliyaan leenaha qaala shaykhu raximah اllahu tacaala sheekhu wuxuu yidhi laa yajibu ma waajibayo alguslu qubaysku waajib ma aha cala alxayi qofka nool qubaysku waajib kuma noqonayo ilaa biاljanaabati bisabab اljanaaba janaabada sababteeda ma ahani wuxuu rabaa sheekhu marka hore inuu noo soo hormariyo asbaabta qofka muslimkaa qubaysku waajib ugu noqdo qofka muslimka qubayska waxyaalaha uu waajib ugu noqdo ama sababta keeni kara waxaa ugu soo horeysa aljanaaba janaaba keenaysa yacni qofku inuu janaaboodo qofku hadduu isku janaaboodo ama ha noqdo qof raga ama haweeney ha noqdo marba hadduu janaaboodo de markaa waxaa waajib ku noqonaya inuu qubaysto wuxuuna u qubaysanaa kayfiyada soo socota qaabka soo socda ayuu u qubaysan awil wilaadati ama dhaliddii ma ahani sababka labaad ee qubayska waajib ka dhiga waxaa weeye haweeneydii hadday wax dhasho haweeneydii haddii ay wax dhasho waxa ay dhashay ha noqdo cunug dhammaystiran carruur dhammaystiran ayaa haweeneydii dhashay ama dhicisay dhashay wax dhicisay dhashay oon dhammaystirnayn waa isla mid marba haddii haweeneydu ay wax dhasho waxaa waajib sharcigu uga dhigay inay qubaysato inay qubaysato ayaa waajib marka nifaaskii hadduu dhiiggu uu ka go'o markuu nifaasku ka go'o qubayskaasi iyo qubayskani waa kala labo haweeneydu markay dhasho ama ha noqdo cunug dhammaystiran ama ha noqdo carruur dhicisa ha noqdo marba hadday dhasho qubaysku waa waajib dhalidaasaaba qubayska waajib ka dhigaysa nifaaska markii laga qubayso dhig umulaadka laga qubaysanaya waa qubaysa labaad shaqo iskuma laha shaqo iskuma lahan wa midluhaa ilqaa'u calaqatin wa mudqa saas awgeed sharaxu wuxuu ku leeyahay waxaa la mida haddii xinjir ama cadi hiliba ay soo riddo haweeneyda ay dhasho waa isla mid wax dhammaystiran ama wax dhicisa isla mid walow min gayri balalin walow kaanat ilwilaada dhaliddu haba noqoto haddii doonto min gayri balalin qoyaan la-aanba ha noqoto xataa carruurkii biqudrati illaahi ilaahay awooddiisii subxaanahu wa tacaala carruur waxay dhashay iska qallalan ilaahay qudradii awooddiisa oo wax qoyaana aan lahayn qoyaanku shardi ma aha carruurku inuu qoyan yahay shardi ma aha xataa hadduu qallalan yahay carruurka ay dhashay qubaysku waa waajib ha qoyanaado ha qallalnaado qubaysku waa waajib wey mar walbaba aw inqidaaci alxaydi aw inqidaaci alxaydi aw innifaas xaydkii go-iddiisii aw innifaasi ama dhiig umuleedkii go-itaankiisii ayuu qubaysku ku waajibaa waxyaalaha qubaysku sababaha uu ku waajibo waxaanu soo qaadannay janaabo dhaliddii sababka saddexaad ee kan afaraad waa xayd ama nifaas haweeneydii xaydkiiyaa ka go-ay dhiiggii caadadiiyaa ka go-ay dhiiggaa hadduu go-o waa waajib qofka muslim haweeneyda muslimadda inay qubaysato waa waajib hadduu dhiig umuleedku uu ka go-o oo dhiiggii nifaasku uu dhammaado uu istaagana ayadana waa waajib haweeneyda inay qubaysato marka janaabo maxaa loola jeedaa janaabo maxaa loola jeedaa waxaan soo qaadannay laa yajibu alquslu cala alxayi ila biاljanaaba qof nool qubaysku kuma waajibo muslima ilaa inuu janaaboodo mooye janaabadaas maxay ku iman kartaa janaabadaas maxay ku iman kartaa wuxuu ku yidhi sheekhu wataxsulu اljanaabatu janaabadu waxay ku xasili kartaa ima bidukhuuli اlxashafa xashafadii geliddeedii waa muqadamu yacni dakari rajulu waa ninka cawradiisa meesha ugu horraysa waxaa la yidhaha xashafa meesha ragga laga gudo meesha maxalulkhitaanka ah maxalka ragga laga gudo ima bidukhuuli اlxashafa gudniinkii maxalkii gudniinka maxalkaasi gelitaankiisii aw miqdaariha miqdaari اlxashafa ama xashafadaa qadar la eg gelitaankiisii fii qubulin qubulkaas uu dhex galo waa cawrada haweenka cawrada haweenka uu dhex galo xashafadu ay dhex gasho ama xashafadii haddii aysan joogin qadar la-eg qadar la-eg haddii cawradii dumarkii la dhex geliyo saasay janaabadu ku iman kartaa janaaba macnaheedu waa intaas janaaba macnaheedu saas way ku iman kartaa wa taxsulu ljanaabatu janaabadu waxay ku xasishaa ima bidukhuuli اlxashafa maxalkii gudniinka maxalkaa gudniinka gelitaankiisii aw miqdaariha miqdaari اlxashafa ama maxalkii gudniinka qadarkiisii qadarkaas geliddiisoo fii qubulin qubul uu dhex galo aw amase duburin ama daba uu dhex galo qubulka shardi ma aha daba hadduu dhex galo xataa qubaysku waa waajib waa janaaba waxaasoo dhan duburka hadda waa xaaraam xataa haweeneyda aada qabto in ninka raggaa dhinaca duburka uu uga yimaado uu ka geliyo xashafadiiyo wixii la mid a waa xaaraan nebiguna waa lacnaday sala allahu calayhi wasalam malcuunu laakiin waxaa laga hadlayo lacalla hadday dhacdo wey xukunkeedu maxay noqon waxaa laga hadlayo masaladu waa bannaan tahay loolama jeedee haddii xaaraantaas qofka uu ku dhaco xaaraantaas lacalla hadduu ku dhaco xukunku maxay noqon qubays maku waajibi waxa laga hadlayo qubaysku waajibu walow libahiimati neef xoolaaba ha geliyo neef xeelaaba xashafadu ha gasho hadday doonto neef xoola ah yacni qof damiir diineed iyo mid bini aadam labaduba ay ka dhinteen wey damiir diineedna male mid bini aadamna ma lahan neef xoolaha u tegey oo dabadiisii xashafadii uu geliyey qubaasku waa waajib waxaa laga hadlayo dee taasi waa xaaraan oo waa zinoo kale laakiin waxaa laga hadlayo qubaaskii ma waajibi mise ma waajibayo waxa kitaabku uu ka hadlay qubaasku waa waajib xataa bahiimaha hadduu geliyo qofku waajib wain lam yaxsul walow lam yaxsul yuusan ba xasilin inzaalun meesha inzaal sharx uu dhigayo inzaal wey bikasri اlhamza walow wain lam yaxsul yuusan ba xasilin inzaalun mani dejin qofkii mani iyo ama biyo yaysanba ka imaan hadduu doono shardi ma aha inay wax yimaadaan marba haddii xashafadii maxalkii gudniinkii la dhex geliyey cawradii la dhex geliyey waa waajib qubayska maxaa yeele xadiiskii imaamu muslim uu saxiixiisa ku warinayey nebiga salى اllahu عalayhi wasalam wuxuu ku yidhi ida اltaqa alkhitaanaani faqad wajaba اlguslu wain lam yanzil wain lam yunzil labada gudniin haddii ay kulmaan qubaysku waa waajibay buu yihi nebigu salى اllahu عalayh wasalam wain lam yunzil qofku yuusanba meniyu ka imaan hadday doonto waa xadiiska imaamu muslim uu saxiixiisa ku warinay marka inzaal shardi ma aha gelintaas ayaa qubayska waajiba wa imaa janaabadu waxay ku iman kartaa asbaabta janaabadu ay ku iman kartaa wa imaa binusuuli اlmaniy ama manida soo degitaankeedii maniya qofkii ka timid ama nin rag ha noqdo ama haweeney ha noqdo isagoon waxba gelin isticmaal aan samaynin ayaa maniyu qofkii ka timid taasina janaabadu way ku iman kartaa oo waxaa waajibaya isagana qubayskii walow bigayri iilaajin walow kaana nusuulu اlmaniy manida soo degitaankeedu haba ahaado bigayri iilaaj gelin la'aanteedba ha noqdo iyadoon waxba la gelin ayaa maniyi ka timid ninkii ragga ahaa ama haweenayaa maniyi ka timid waa waajib qubays wadaalika kalxaasili manidii xasishay oo kale fi nawmi hurdada dhexdeeda ku xasishay oo ninka isagoo iska hurdayay ayuu ru'yooday maniya ka timid ama haweenayda iyadoo hurdaysa ayay ru'yootay maniya ka timid maniya ka timid waa waajib qubaysku raggii ha noqdo ama haweenaydii ha noqdo waajib weeye mar walbaba waa masaladii maaragtaa nebigana sala allahu calayhi wasalam gabadhii saxaabiyadda ay weydiisay oo y tiri rasuulka ilaahayow yacni haweenayda wax miyaa ku waajibayo qubays haddii markaa mini ay ka yimaadaan ama biyo ay ka yimaadaan nabiga salى اllahu عalayh wasalam nacam uu yihi inama almaa min almaa maxaa kaloo weladka laga abuuraa weladka maxaa kaloo laga abuuraa manidaasaa laga abuuraa manida ragga iyo manida dumarka oo kulmaya unbaa weladka laga abuuraa marka haweenaydii ha ru'yooto ama ninku ha ru'yoodo waa isla mid mar walbaba qubaysku waa waajib walow bigayri ilaajin kalxaasili fi nowm intaas marka sheekha wuxuu uga baxay waxyaalaha waajibinaya ama qubayska keeni kara oo qofka cala alxay wuxuu ka tegey sababkii kutubka kale aan ku soo mari jirnay oo ah almowt dhimasho leannu markii horeu sheekhu wuxuu sheegay inuu ka hadlayo axkaamta qofka nool qof nool wey waxa laga hadlayo ama mowd yacni asbaab wujuubi lkasli uu ka mid yahay lakiin qofkaas uu dhintay waa gooni xukunkiisa waa loo mayriyo dadkii noolaa ay waajib ku tahay inay u qubayaan oy mayraan walahu wuxuu iska leeyahay lilgusli qubaysku wuxuu iska leeyahay fardaani laba waajib halkan marka waxaan ka qaadanaynaa sheekhu noogu sheegi qubayska sidee loo qubaystaa habka loo qubaysanayo sharcigu waajib uu ka dhigay laba waajib qofku waa inuu ilaaliyo markuu qubaysanayo qubayska waajib ka qubaysanayo waa inuu laba waajib ilaaliyo walahu qubaysku wuxuu iska leeyahay fardaani laba waajib labadaa waajiboo laa yasixu qubaysku uusan ansixayn ilaa bihimaa labadaas waajib maahane ilaa bihimaa biricaayatihimaa labadaa waajib ilaalintooda maahane si kale qubaysku uusan ku waajibay labadaas waajiboo laa yasixu alguslu qubaysku uusan ansixayn ilaa bihimaa biricaayatihimaa labadaa waajib ilaalintooda maahane si kaleba qubaysku kaama ansaxayo haddaadan labadaa waajib ilaalin oodan xaq dhowrin alأwalu waajibka ugu horeeya anniyatu waa niyo waajibka ugu horeeya qofku markuu qubayska waajibka uu ka qubaysanayo waa inuu niyo la yimaado maxaa yeelay camal ansaxaya ma jiro niyo la'aan nebiga salى اllahu wslam wbaaraka calayh wuxuu yidhi inama alacmaalu biالniyaat acmaasha oo dhan waxay ku ansaxaan niyo marka qubayskuna wuxuu ugu horeeyaa waa acmaashii ay ku xirnayd salaada ansixitaankeedii sidaas awgeed marka qofku markuu biyaha isku bilaabayo meeshuu doonaba ha ka bilaabo sida sunnada waa inuu madaxa ka bilaabaa sunnaa markuu qubaysanayo laakiin xataa hadduusan madaxa ka bilaabin meel kale uu ka bilaabayo biyaha markuu isku bilaabo waa inuu niyo la yimaado xilligaas wakhtigaas niyada lala yimaado waajib isagaaba sheekhu kuu sheegay wuxuu ku leeyahay maqruunatan xaal lala xidhiiriyey niyada biawali juz-in qaybta ugu horraysa laga xidhiiriyey juskaasoo yaqsiluhu jusku qofku uu dhaqayo min jasadihi jirkiisa uu ka dhaqayo meesha ugu horraysood mayrayso ood dhaqayso marka xilligaasaad niyada la iman haddaad madaxa ka bilaabayso haddaad lugaha ka bilaabayso haddaad garab ka bila meeshii aad ka bilaabayso meeshaas wey meesha aad niyada mar walbaba aad kula imaanayso haddii marka qofku niyo la-aan uu iska qubaysto leanna waxaa weeye niyada in badanna waan soo qaadanay sababta sharcigu u jideeyey in la niyeysto acmaasha waxaa weeye waa altafriiq bayna alcaada waalcibaada waa in la kala sooco oo la kala saaro caadada iyo cibaadada waa in la kala sooco oo la kala saaro caadada iyo cibaadada qofku waxaa dhici kartaa si caadiya inuu isaga qubaysto isagoon cibaado ula jeedin ama qubays waajiba iyo aan ula jeedin inuu caado ahaan isaga qubaysto nadaafa ahaan inuu ula jeedo iska nadaafado ama waxaa dhici karta inuu qabow ula jeedo inuu iska qabowsado biyaha uu ku qabowsado kaas iyo maxaa kala saaraya qubayskii waajibka ahaa inaad qubays waajiba aada qubaysanayso iyo qubayskii nadaafadda aad ugu tala gashay maxaa lagu kala ogaanaa qubayskana nooca uu yahay waxaa lagu kala ogaanaa inuu qubayskani waajib yahay niyo marka sidaasaa sharcigu wuxuu waajib ka dhigay in la niyeysto qubayska in la niyeysto ayuu sharcigu waajib uu ka dhigay si caadada qubayska caadada ah iyo qubayska cibaadada loo kala saaro maqruunatan xaalay tahay niyadu mid lala xidhiiriyey biawali juzin qaybta ugu horraysa lala xidhiiriyey juskaasoo yaksiluhu juska qofku uu ka dhaqayo min jasadihi jirkiisa uu ka dhaqayo wa yanwi lmuqtasilu halkan marka waxaa laga hadli niyada nafteediiyaa cilmi u baahan maxaa niyeysanaa wey marka hala niyeysto waa la yidhiye maxaan qalbiga gashanaa maxaan niyeysanaa wa yanwi lmuqtasilu qofka qubaysanaya wuxuu niyeysanaa rafca alxadath xadadku waa janaabadaa loola jeedaa janaabada iska koryeelideedii alxadath alakbaraa loola jeedaa halka alxadath alakbar janaabadaa iska koryeelideedii xadadka saaran oo janaabadaa inuu iska koryeelayo saasuu niyeysan aw amase wuxuu niyeysanaa farda algusli ama qubees waajib ah qubees waajib ah ama wuxuu niyeysanaa inuu qubaysanayo qubees waajib ah aw naxwa daalika almadkuur ama kaa la soo sheegay wax la mid ah ayuu niyeysanaa oo waxa la midka maxay tahay ka an yanwiya waa inuu niyeysto istibaaxata muftaqir ilaa guslin wax qubees u baahan inuu bannaysto ayuu niyeysan kalqiraa'a qur-aan akhrin oo kale ilaa qur-aankii lama akhrin karo adigoon qubaysan oo janaabadii aan ka qubaysan bikhilaafi naxwi cubuuri ilmaa laakiin khilaafsan qofku hadduu qubayskii u niyeysto masaajidka inuu maro ou ka gudbo masaajidka dhex maro masaajidka dhex mariddiisii qubays la-aan markii horeba iska bannaanayd oo mugtiyaa la diiday inaad ku nagaatood fadhiisato ayaa la diidayay dariiqaa inaad ka soo gasho iriddaa iridda kale uga baxdo waa fasax sharcigu uu ku ogolya taa marka ma kaafinayso niyada wathaani midka labaad waajibka labaad ilaa waxaanu soo marnay qubaysku wuxuu iska leeyahay laba waajib hal waajib waan ka soo hadlay waa niyo waajibka labaad tacmiimu jasadihi jasadi اlmuqtasil qofka qubaysanaya jirkiisii jirkaas kala gaarsiintiisii wey bilmaa-i biyaha la kala gaarsiiyo waa in jirka dhan biyaha lagu camimo oo la kala gaarhsiiyo daahiran min daahirin xagga daahirkii jirka daahirka waa in la kala gaarhsiiyo faqad oo kali ah jirka intiisa muuqata oo daahirka ah oo bannaanka taalla jirkaaga in biyaha la kala gaarhsiiyo waajib wey faqad muxuu la jeedaa daahirka inta muuqata oo daahirka ah faqad oo kali ah oo maxaa la diidan yahay wixii jirkaaga ilaahayba kuu qariyo wixii qarsoon oo gudaha ku dhex jira dee kaas biyaha in la gaarsiiyo sharcigu maba amrinba ma amrin in sharci la kala gaarsiiyo dhuunta dhexdeedii iyo wixii dhuunta gudaheeda hoose iyo waxaasoo kale waajib ma aha intan muuqatee jirkaaga bini aadamku ka arki karo ayaa waajiba inaad biyaha kala gaarhsiiso wa shacarihi wa tacmiimu shacarihi shacari shacari اlmuqtasil qofka qubaysanaya tintiisii tintaas gaarhsiinteedii biyaha la gaarhsiiyo ظaahira min ظaahirin xagga muuqaalka laga gaarhsiiyo wa baatinan meeshan ow sharxu uu qorayo wa baatinan wa baatinan min baatinin gudahana laga gaarhsiiyo tintii bilmaa'i biyahana la gaarhsiiyo maratan hal mar un in la kala gaarhsiiyaa waajibay maradaasoo waaxidatan ee keligeed markii dhinaca tinta la yidhaaho tinta iyo jirku yacni farqiga u dhexeeya waxaan soo qaadanay uu sheekhu inoo soo sheegay jirka waxa biyaha in la gaarhsiiyo ay waajib tahay waa inta daahirka ah oo muuqata amaa tintii tinta korkeedii midda baadinka ah ee gudaha oo tinta hoosteeda ah jiridda tinta in la gaarhsiiyo waa waajib daahiran wa baatinan maalan qofku hadduu leeyahay tin badan hadduu leeyahay ama gar weyn uu leeyahay hadduu yidhaaho garka intiisana daahirkan kore ayaan biyaha marmarinaa markaan qubeysanayo qubeys waajiba garkan qaybtan koraan biyaha ka marmarinoo biyihii jirka hoose ma gaarhsiinayo iyo tintii baadinkeedii ma ansaxayo qubeyskiisi daahiran wa baatinan waa inaad gaarhsiiso tinta bilmaa'i biyihiina la gaarhsiiyo maratan hal mar la kala gaarhsiiyo marhadaasoo waaxidatan ee keligeed ah haddii hal mar jirkaaga oo dhan macaltintii biyihii hal mar ay kala gaarayaan mar labaad waajib kuma aha inaad biyihii ku shubto mar labaad waajib kuguma aha inaad biyihii ku shubto laakiin tintii haddii hal tin oo ka mid ah qubayska waajibka ah hal tin oo ka mid ah hadday qalalan tahay hal tin oo ka mid ah jirkaagii hadday ka qalalan tahay qubayskaasi ma ansixin qubayska hadduusan ansixinna salaadaadii aan ansaxayn marka waa in qofku markuu qubays waajiba uu qubaysanayo waa inuu aada u dadaalo aada inuu dadaalo wayajib waxaa ku waajibaya cala almuqtasili qofka muqtasilka ah oo qubaysanaya waxaa waajib ku ah an yatacasara inuu israariciyo ayaa waajib ku noqonaya inuu israariciyo ee yastakhrij maa fi dubur sida dabada waxaa ku jira ay u soo baxaan ka an yurkhiyahu waa inuu raariciyo waa inuu israariciyo si waxa ku dhex jira dabada ay bannaanka u yimaadaan waajib oo maalan ulajeeddada masaladan sheekha uu ka hadlayo waxaa weeye an yatacasara inuu israariciyo oo yacni si ay wixii baadinka u jiray dabada ay ka soo baxaan xataa tantafixa xataa tanfatixa si ay u furanto xalqatu duburihi dabadiisa wareeggeedu si wareeggaas u furmaan waa inuu israariciyo xoogaa ilaa isagoo taagan wareeggii dabada ma furmayo wareegga dabadii ma furmayso asagoo taagan marka dabadii in la dhaqana waa waajib dabadii in la dhaqo inta daahirka in laga dhaqo waa waajib see ku suurtogeli marka dabadii in la dhaqo inta daahirka waxay ku suurtogeli qof xaajo gudanayo ama yacni saxaroonaya ama kaadinaya inaad iska dhigto ood fadhiisato si caadiya sidii qof saxaroonayoo kale waa inaad u fadhiisato markaad fadhiisato markaasaad astajooni sidii qof wax iska mayraya oo kaleo astajoonaya ayaad iska dhaqiyo markaa aad fadhiisato wixii bannaanka dabada qaybta imanaysa dabada qaybta bannaanka imanaysa inaad biyaha qaybtaa gaarsiisana waa waajib waajib wey amaa sida dadka qaarkood ay sameeyaan qofku hadduu sameeyo oo maalan dadka qaar waxay samaynayaan qubeys waajiba ayaa galay qubeys waajiba ayaa galay markaasa waxaa laga yaabaa qaybtii uun maxalkii kaadidu ka imanaysay maxalkaas bis inuu dhaqo maalan waa qofan saxara qaban oo kale waa istajoonaa qaybtii kaadidu ka imanaysay bis uu yacni mayraa intuu istaaguu biyihii isku shubay marka waa dabadiioo markaas isku dhegan oo taagan ilaa qofku markuu fadhiisto ayaa xalqadiisa meesha maaragtaahi uu ka saxroonayay markaasi bannaanka imaanay intuu taagan yahay meeshaasi way daboolanta meeshiioo daboolana qofku isagoo taagan ayuu biyihii isku shubi marka saasuu masqushi uga soo baxaa iyadoo jirkii qayb ka miduhu aysan biyihii gaarin waa qaybtii daahirka ah qubayskaasi ma ansaxayo hadduusan qubayskaasi ansixinna salaaddii aan ansaxay lidaalika meeshaa si gaara inuu qofku u fiiriyo waa laga maarmaan waa inaad iska dhigto qof saxaroonaya oo kale fadhiiso astajo marka meesha adigoo weliba astajada u niyeysanaya biniyati rafci اlxadaث qubays waajib adigoo u niyeysanaya meesha aada mayri si markaas jirkiisii oo dhan qof u mayray aad u wada noqotid dhammaan ويجب waxa waajibaya calى الmktasili qofka qubaysanaya waxaa ku waajiba an yatacasara inuu israariciyo dabada u raariciyo xataa tanfatixa ilaa ay ka furmayso xalqaةu duburihi dabadiisa wareegeedu ay ka furmayso wayksilahaa uuna ka dhaqayo xalqaةu duburka dabadaa wareegeeda uu ka dhaqo can اlxadaثi xadaثkiina uu ka dhaqayo xadaثku waa janaabadii ilaa meeshaa nafteeda janaaba ku jirta janaabadii meesha waa inuu ka dhaqo xalqaةu dubur wa calى اlأnثى haweenaydana waxaa waajib ku ah an taksila inay dhaqdo maa ayuu ladiikii yadharu ka muuqanay minhaa haweenayda xaggeeda ka muuqanaya cinda qucuudihaa haweenayda fadhigeeda agteedana muuqanay calaa qadamayhaa labadeeda logood markay ku fadhiisato wixii cawradeeda ka muuqanaya inay iyaduna dhaqdo waa waajib aydan laabasho sidii masaladii hadda aan soo marnoo kale masaladii duburka oo dabada hadda aanu soo marnay habka loo dhaqayay haweenaydana waxaa waajib ku ah markay meesha ay ka kaadinayso inay markaa iyaduna ay fadhiisato si markaa ay fadhiisato inta bannaanka imanaysa meesha cawradeeda ay ka kaadinayso markay fadhiisato inta bannaanka imanaysa inay dhaqdaa waa waajib markay qubaysanayso fa inna daalika almadkuur waxaas aanu soo sheegnay oo dabada wareegeedii iyo haweenayda markay fadhiisato cawradeeda inta ka muuqanaysa waxaa la soo sheegay kullahu kula almadkuur kaa la soo sheegay kulligiis min daahiri اljasadi jirka daahirkiisuu ka mid yahay wixii daahirkii uu ka mid yahay in la dhaqo ay waajib ahayd daahirkii in la dhaqo ay waajib ahayd ayuu kaasi ka mid yahay mar walbaba falow taraka qofkii hadduu ka tago almuqtasil qofkii qubaysanayay hadduu ka tago oo waxaa ka maqan mafcuulkiia meesha laga xadfayo falow taraka almadkuuru qofkii qubaysanayay wixii hadda aan soo sheegnay uu ka tegey waxaanu soo sheegnay maxay ahayd waa dabadii in la raariciyo oo la mayro meesha wareegga haweenaydu inay fadhiisato oo cawradeeda inta bannaanka imanaysa meesha ay ka kaadinayso inta bannaanka imanaysa ay ka dhaqdo arrimahaas qofku hadduu iska dhaafaba oo uu ka tago filgusli qubayska dhexdiisa hadduu uga tago wixii aan soo sheegnay walow nisyaanan halmaanba ha uga tago lam yasixa alguslu qubayskii ma ansixin ma ansixin qubayskii meelaha aanu idhi si gaara ha loo mayro si gaara ha loo fiiriyo hadduusan qofku si gaara meelaha uusan u dhaqin halmaanba haba uga tagee qubayskii ma ansaxayo qubayskii ma ansaxayo walafdalu sida fadliga badan sida fadli badan meelaha labadan meelood oo cawrada aanu soo sheegnay oo nidhi si gaara waa in loo dhaqo qofku wuxuu dhiqi karaa xilliguu doono jirka kale markuu soo mayro iyada waa ugu dabamarin karaa hadduu kal karabana iyadu ugu hormari karaa markaa kabacdi uu jirka kale mayri karaa laakiin sidee fiican wey sida fiican waa sidee walafdalu sida fadliga badan an yaksila waa inuu dhaqo haadayni labadan labadaasoo almaxallayni ee maxal labada maxaloo hadda aan ka soo hadlaynay waa xalqatu duburkii iyo haweeneyda inta ka muuqanaysa cawradeeda markay lugaheeda ku fadhiisato labadaa maxal qofku inuu dhaqo ayaa waajib ah qabla jasadi ayaa fadli badan walafdalu sida fadli badan an yaksila waa inuu dhaqo haadayni labadan labadaasoo almaxallayni ee maxal qabla jasadihi qabla gusli jasadihi jirkiisa kale intuusan dhaqin ka hor labadan horta marka hore ha hormariyo sida fiican sidaas sida fiican labadan marka hore ha hormariyo biniyatina uu ku dhaqo niyuu weliba ku dhaqi niyadaasoo takhusuhumaa labadan maxal khaas ku ah labadan maxal si khaasa ha u niyeysto hana dhaqo si gooniya ha u dhaqo hayra niyati niyadii maahane niyadaasoo calaa baqiyati اljasadi jirka baaqigiisii baaqigaa dushiisa ahaatay niyadii jirkan weyn aada u niyeysanaysa mooye niyo gaara ku dhaq sida fadli badan saas wey labada maxal marka hore dhaq horta qof istajoonaya iska dhig labadaa maxal marka hore dhaq marka istajoogto oo labadaa maxal aada istajoogto oo niyo khaasa aada la timaadid oo rafculxadaث aada u niyeysato labadan meelood naftooda janaaba saaran janaabadii inaad labadan meelood ka mayrayso aada u niyeysatid markaa kabacdi jirka kale biyihii ku shub waa sida sunnada ah oo uu nabigu jideeyey salى اllahu wasalam wbaaraka calayhi saasuu nabigu amray salى اllahu alayh wasalam in loo qubaysto wa sunan اlgusli waxaan ka soo baxnay laba waajiboo qubaysku uu leeyahay laba waajib maxay ahayd anniya iyo tacmiimu اlbadan labadaas bisaa waajiba in la niyeysto jirka dhanna biyaha la wada gaarhsiiyo labadaas way waajibka wuxuu leeyahay aadaab marka aadaab ayuu iska leeyahay ama sunnooyin ayuu qubaysku leeyahay qofku hadduu la yimaado ajir badan uu helayo laakiin qubayskii hadduu ka tagana qubaysku waa u ansixi laakiin ajir badana dhaafay wa sunanu lgusli qubayska sunnooyinkiisu kaiiratun way fara badan yihiin minhaa sunnooyinkaas waxaa ka mid ah alwuduء weesaqaad kaamilan xaal uu yahay weesaqaadku mid dhammaystiran qablahu qabla اlgusli qubayska ka hor uu weese qaato waa sidii nabigu uu samay jiray salى اllahu wslm wbaaraka calayhi fii akar axwaalihi salى اllahu عalayh wasalam nabiga salى اllahu عalيه wasalam qubays waajiba hadduu ku dhaco marka hore waa weysaysan jiray weesuu ka hormarin jiray nebigu salى اllahu عalيه wasalam weesadaasi waa weese kaamil ah weese kaamila w waa weysaysane markaa weese qaadatid markaas ka bacdi ayaad qubaysan laakiin marka hore waxaa fiican qofku weysadana waxay nafci kuugu yeelan kartaa haddaad doonayso inaysan maaragtaa kaa burin waxay nafci kuugu yeelan kartaa marka hore qofku inuu astajoodo marka hore qofku inuu astajoodo labada maxal niyadii rafcalulxadadna uu ku dhaqo labadii maxalon soo sheegnay marka astajadii ay kuu dhammaato markaas ka bacdi weese qaado weese caadiya weeseyso kaamil ah weese kaamila markii oo niyadeedii iyo shuruuddeedii iyo arkaanteedii aad u dhammaystirtay aadin markaa ka bacdi aada weysaysatay qubeyskii jirka dhan biyihii marka ku shub adoo niyeysanayo waxaa markaas kuu bannaan inaad salaad hore ka gasho leanna maxaad haysataa weesaqaad kaamil ah oo wax naaqida aadan samayn wax buriyana ma aadan samayn weysadii leanna cawradii ma taaban hore waxaan usoo sheegnay istijadii aan hor marinay cawradii ma aadan taaban leanna markii hore qofku uu ku tala galay istijadiiuu hormariyey waa sajooday niyuu ku dhaqay markuu niyadaa ku dhaqay markaa ka bacdiyu haddana weesaqaad kaamila uu weese qaatay weysadaa markuu kaamil samey markaasuu haddana wuxuu niyeystay rafcalxadad jirkii intii kaloo baaqiga ahayd saasuu ku mayray allaahu akbar waad dhihi kartaa markaas saad waad xidhan kartaa wadalku acdaa'ihi acdaa'i اlmuqtasil qofkii qubaysanaya xibnihiisii xibnahaas marmarintoodiiyo biyaha la marmariyo ayaa sunnooyinka ka mida biyaha inaad gacmaha ismarmariso waa sunno haddii biyihii aada isku shubto jirkii ay wada gaaraan laakiin waxba aadan mar ismarmarin waajibkii waa kaa dhacay laakiin maxaad ka tagtay sunno weyn sunno weyn aad ka tagtay ismarmarintu waa sunno walibtidaa'u bilowgiiyaa sunnooyinka ka mida bishiqi dhinaca lagu bilaabo markaad qubaysanaysa dhinacaasoo alaymani ee midigta ah dhinacaasoo min jasadihi jasad اlmuqtasil qofkii qubaysanaayey jirkiisii ka mida waxaa kaloo sunno ah dhinaca midigta ah biyaha inaad ku shubtid midigtuu ku bilaabi jiray nebigu salى اllahu عalayh wasalam dhinaca midigtuu ku bilaabi jiray nebigu salى اllahu عalayh wasalam dhinaca midigta ku shub markaa ka bacdina dhinacii bidixdii dhinacii bidixdii biyihii isaga shub leanno mar walbaba waxaa sharaf badan midigta midigtaa lagu hormariyaa wixii wanaag oo dhan wixii khayr ahoo dhan midigtaa lagu hormariyaa wa tacmiimu jasadihi ayaa la sunneeyaa sunnooyinka waxaa ka mid a jirkiisa kala gaarsiintoodiiyo bilmaay biyaha uu kala gaarsiiyo halaaa maraatin saddex goor uu kala gaarsiiyo waa sunno kala gaarsiintu waa waajib laakiin sunnada maxaa loola jeedaa halaaada saddexda wey waxa sunnada ah saddex goor inuu biyihii isku shubo sunno wey wa istiqbaalu lqiblati qiblada qaabilitaankeedii ayaa sunnooyinka ka mida xaala guslihi xaala guslihi qubayskiisa xaalata guslihi qubayskiisa xaaladiisa inuu qiblada u jeesto qiblada uu la qaabilo qubayska ayaa sunno ah laakiin sunnadaasi goormay iman marka lagu leeyahay markaad qubaysanayso qiblada qaabil marka lagu leeyahay haddii cawradu ay ku asturan tahay in kaana mastuura alcawra oo cawradu hadday ku asturan tahay wailaa falaa yastaqbiluhaa adigoo qaawan qibladiisi aad u karaamayso ood u sharafto adigoo qaawan qibladii u jeesan maysid haddaad doonaysa sunnada inaad oofiso waa in maro yaroo khafiifa aad ku qubaysatid oo biyihii aad iskula shubtid markaas way markaad qibladii aada la qaabilaysid hadda waa sida nabigeenuna samay jiray sala allahu calayh wasalam kitaabka bukhaarigana mar aanu soo maraynay kitaabuulgusl aan ku soo qaadannay nabiga salى اllahu عalayh wasalam waxaa weeye maruu ku qubaysan jiray maro khafiifa ayuu markaa nabigu salى اllahu عalayh wasalam uu ku qubaysan jiray isma qaagu jirin nabiga salى اllahu عalayh wasalam markuu qubaysanayo waana sidaasoo waxaa weeye waxaad arki dowladahan eshiyaankana saasay u badan yihiin dowladaha eshiyaanka waxaad arki hadda matalan bakistaniyiinta oo kale hindiga oo kale qaybahooda muslimkaa markay musqulahooda gelayaan ay qubaysanayaan maray qaadanayaan dhexda ku xihayaan maradaasi musqushii dhex gelaya markaas qubaysanayaan si markaa loo oofiyo sunnadii oo ujeesadkii xagga qiblada loo jeesanayo waistiqbaalu lqiblati qiblada qaabilideedii way xaalata quslihi qubayskiisa xaaladiisa uu qiblada u jeesto waa haddii cawradu asturan tahay wayaxrumu halkaas waxaan ka soo baxnay qubayska waajibaadkiisii iyo waxyaalaha qubayska waajib ka dhiga iyo sunnooyinka qubayska ayaan soo marnay halkan waxaanu ka qaadanaynaa marka qofku haddii janaaba ay ku dhacdo ama asbaabtii aanu soo marnay janaabadii aanu soo marnay ay ku dhacdo maxaa xaaraam ka ah xaaraan waxyaalaha ka ah intuusan qubaysan maxaa xaaraan ka ah wayaxrumu waxaa xaaraama biاljanaabati bisababi اljanaaba janaabada sababteeda waxaa xaaraam ku ah qira'aة اlqur'aan qur-aanka akhrintiisii ayaa xaaraam ah qofka janaabada qaba qur-aanku waa ka xaaraan leannu qur-aanku wuxuu u baahan yahay inuu qofku karaameeyo waa kalaam ullahi اlqadiim ilaahay hadalkiisii weeye qadiimka ahaa marka xushmaduu kugu leeyahay xushmaddiisa waxaa ka mid a oo ilaahay uu ku xushmeeyey in la xarimay qofka junubka ah laga xarimay inuu qur-aanka akhriyo xaaraan ilaa xadiiskii tirmidi waa kii ahaa oo nabiga salى اllahu عalayh wasalam yidhi laa yaqra'u اlxaa'idu wala اljunubu shayئa min اlqur'an laa taqra'u اlxaa'id wala اljunubu shayئa min اlqur'an haweenaydii xaydka qabtay iyo qofkii janaabada qababa shayئa min اlqur'an wax qur-aanka ka mida ma akhrin karaan uu yidhi xadiiskii tirmidi uu nabigu ku yidhi salى اllahu عalayh wasalam imaamu tirmidi uu sunankiisa ku wariyey marka qira'aة اlqur'aan waxaa weye waa xaaraan qofku hadduu janaabo qabo walmuktuna waa xaaraan nagaashi aw amase ataradudu kulaalaabasho fi lmasjid masaajidku inuu iska daaho ku nagaado xaaraan wey inuu ku dhex laalaabto ku dhex warwareegana waa xaaraam isaguna qofkii janaabada qabay wاlmuxaramaatu kuwii la xarimay iyaguna waa xaaraan bilxadaثi bisababi اlxadaثi xadaثkaasoo alasqari yaraa adigoon weyse qabin waxyaalihii xaaraamta kaa ahaan jiray adoon janaaba yacni ay kugu dhacdayna maxaad u malaynay min baabi owlow xadaثul asqar waan soo marnay qofku haddii weysada ka burto waxyaalihii xaaraamta ka ahaan jirana xaaraamay ka noqonayaan xaaraamay ka noqonayaan oo maxaa ka mid ahaa maalan salaaddii oo kale inuu salaad dukado ama ha noqoto salaad waajiba ama ha noqoto salaad sunnaa sujuudu shukrigii waa la mid sujuudu shukrigii iyo sujuudu tilaawi iyo waxaasoo dhan xaaraamay ahaan jireen qofka xadadka asqarkaa xaaraamay dawaafkiyaa ka mida waxyaalaha xadadka asqarkaa xaaraamta ku ahaan jiray kacbadii inuu dawaafo xaaraam ay ahayd qofka janaabada qabana waa min baabi ula aba ka sii daran yahba leannu xadad akbar u isagu wataa waxaa ka mid ahaa masul musxafkii kitaabka qur-aan taabashadiisii xaaraam ay ahayd qofka weysadu ay ka burtay kii janaabo qabana waa min baabi ula waa ka sii daran yahay isaguna kitaabu tayamumi haadaa midkani kitaabu tayamumi waa booraysiga kitaabkiisii waxaan soo qaadannay oanu soo barannay qubayska iyo axkaamtiisii ayaan soo qaadanay halkan sheekha wuxuu ka guda geli booraysiga sababaha keena qofku inuu booraysto iyo axkaamta guud ee booraysiga wa huwa ruksatu muطlaqan sawaaءun kaana lifaqdi اlmaa aw laa sababka loo booraysanayo ama biyo weyte ha noqoto ama sabab kale ha noqoto ilaa biyo weyto kaliya looma booraysto xanuuna ka mid ah waxyaalaha loo booraysto qofkii jirkiisa inuu nabarro ku yaalaan ama xibin xibnihii laga weyse qaadanaya xibin ka mida inuu ka jaban yahay qofkii waxyaalaha hadduu qofku u booraysanayo waa mar walbaba waa rukso booraysigu rukso ilaahay ummaddan uu siiyey wa min khusuusiyaatina bikhilaafi man qablana min alumam midda kale booraysigu wuxuu ka mid yahay waxyaalaha lagu khaas yeelay ummadda nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam ummadihii hore looma jidaynin booraysi ummadihii hore booraysi looma jidaynin fainahum kaanuu laa yusalluuna fi safar bal kaanuu yaqduuna asalaata idaa rajacuu ummadihii hore markay musaafir yihiin oo ay biyo waayaan ma dukan jirin sharcigoodu saasuu ahaa markay guryahooda usoo laabtaan iyo deegaanadooda ayay salaaddii soo qaday jireen ay soo qaday jireen markay soo laabtaan wa kaanuu idaa faqaduu lmaa laa yusalluuna xataa yajiduuh hadday biyo waayaan ma dukan jirin ilaa biyo ay ka helaan wayaqduu maa faatahum wixii ka tegana waa qaday jireen walaa yusalluuna bitayamum booraysi ummadihii hore kuma dukan jirin kadaa nuqila can taqriiri alcabdaar sheekha cabdaar la yidhah saa laga soo guuriyey taqriirkiisa iyo sugidiisa marka khusuusiyaadka wuxuu ka mid yahay ummadda nebiyullaahi moxamed sala allahu calayh wasalam waxyaalaha lagu khaas yeelay uu booraysigu ka mid yahay laa yasixu tayamumu booraysi ma ansaxo bishayin shay in lagu booraysto ma an ma ansaxo shaygaasoo min ajzaa'i alardi dhulka qaybihiisa ka mid a waxyaalahan dhulkan saaran laguma booraysan karo derbi ha noqdo dhagxaanta ha noqdo laguma booraysan karo waxa dhulkan saaran oo dhan ilaa bituraabi caro in lagu booraysto maane turaabkaasoo alkhaalisi ee saafi ah oo nuurad iyo waxba aan lagu qasin shamito iyo aan lagu qasin caro saafiya bisaa lagu booraysan karaa turaabkaasoo addaahiri ee haddana daahir ah caradu haddana waa inay daahir tahay waxaa kaloo shardi ah alladii turaabkaasoo lahu gubaarun boor iska leh caradu haddana waa in wax gacanta soo raacayo boor ah waa inay leedahana shardi shuruuddaas weeye waxa lagu booraysan karo waa inuu shuruuddaa leeyahy horta waa inuu turaab noqdo waa shardi turaab inuu noqdo waa shardi waxaan turaab ahayn oo aan caro ahayn maalan gidaarada oo kale iyo derbiyada oo kale iyo waxyaalaha dhagxaanta oo kale iyo laguma booraysan karo in kasta oo madaahibta qaybo banaynaya ay jiraan sida madhabtii maalikiyada oo kale hadda maalikiyada waxay leeyihiin kullu ma اtasala biاlardi yajuusu tayamumu bih wax walboo dhulka la xidhiira sida geedaha iyo geedaha baxaya xataa waa lagu booraysan karaahay leeyihin gidaarada iyo derbiyada iyo waa lagu booraysan karaahay leeyihin waa maalikiyada imaam maalik ibnu anas fiqigiisii wey iyo sidii istimbaadkiisii laakiin imaamu shaafici raximah اllahu tacaala isagu wuxuu leeyahay waxaan caro ahayn laguma booraysan karo caro waxaan ahayn laguma booraysan karo ilaa bituraab caro maahane wax kale laguma booraysan karo turaabkaasoo alkhaalisi ee saafi ah waa inuu yahay saafi saafiga maxaa loola jeedaa waa in shamiito iyo budo iyo wax la mida waa inaan lagu qasin iyo nuurad iyo kaasoo adaahiri haddana daahira caradu waa inay daahir tahay caro nijaas ah oo mutanajis ah laguma booraysan karo alladii turaabkaasoo lahu gubaar ee haddana iskale boor waa inuu boor leeyahay oo gacanta soo raacaysa carro aan wax booraba aan lahayn laguma booraysan karo bishardi an yanqulahu carrada inuu soo guuriyo oo uu soo qaato shardigeedu booraysigu ku ansixi karaa walow min alhawaa'i hawadaba ha ka soo qaato carro hawadan bidaysa hadduu doono ha soo qaatee waa in soo qaadasha jirto uun soo qaadasha inay jirto waa laga maarmaan haddii soo qaadasha uusan samayn oo isagoo qofkii iska fadhiya ayaa wejigiisii carraa ku soo biday wejigii carraa wejiga uga soo biday ewelba waan u socday yuu yidhi markaasuu ismarmariyey ma ansaxayso ilaa ilahi wuxuu yidhi fatayamamuu saciida طayiba atayamum luqatan huwa alqasdu ilahi wuxuu yidhi waa in lagu booraysto loo qasdo saciida طayiba caro daahir ah marka qasadku waa shardi waa inaad u qasado horta aada soo qaadato ood soo naqliso waa laga maarmaan wa an yakuuna waa inuu ahaado tayamumku booraysigu bacda dukhuuli waqti اlcibaada waktiga cibaadada geliddeedii ka bacdi waa inuu booraysigu noqdo allatii cibaadadaas oo yatayamamu lahaa cibaadada uu u booraysanayo waxaa kaloo shardi ah cibaadada horta aad u booraysanayso waktigeedii in la gaaray waa shardi saacaddan oo kale qofka hadduu yidhaha maqhribaan usii booraysana maqhrib oon la gaarin wakhtigiisii uu yidhi saacaddan oo wakhtiga casirka la joogo maqhribaan usii booraysana buu yidhi ma ansaxayo leanna booraysigu waa wax daruuro ah daruuradana waxaa lala sugaa wakhtigeeda daruura waa in wakhtigeedii la gaaro addaruura laa tuqadam calaa waktihaa daruuro wakhtigeeda lagama hormariyo lagama hormariyo daruura o dhan waa saas wakhtigeeda lagama hormarin karo maalan hadda sharcigu wuxuu sharcigu baneeyey qofkii hadduu wuxuu cuno waayo wuxuu cuno waayo naftiisii u cabsaday inay naftu ka baxdo ayuu u cabsaday baktigii wuu cuni karaa daruur ahaan neef baktiga daruur ahaan wuu cuni karaa haddii uu ka baqo naftu inay ka baxdo uu halaagsamo laakiin haddaad tidhaaho ka warran gaajada birri i qaban doonto ooan ka baqayo inaan birri dhinto ayaan bakti u cunaa hadda waad soo hormaray soo maha daruuradii ba lama gaarin daruurada birri igu dhici doonto ayaa neef baktiga hadda u cuna hadda ma ansaxay soo maha addaruura laa tuqadam calaa waktihaa daruuro wakhtigeeda lagama hormariyo waxaad tidhi maqhribka soo socdaan hadda u boraysana maqhribka soo socda ayaan hadda u booreysanaa ma ansaxayso wixiiba daruuraha waktigooda lagama horumarin karo wa an yakuuna bacda dukhuuli wakti اlcibaada waktiga cibaadada gelitaankeedii ka bacdi inuu ahaado waa laga maarmaan oo waktiga cibaadada yani marka la leeyahay tusaale ahaan haddii meyd oo kale salaatuljanaaza waktigeeda goormuu galaa salaatuljanaaza salaatuljanaaza waktigeedu wuxuu geli waa markii meydka dhaqidii lagu dhammaystiro markaasaad u booreysanay haddaad doonayso inaad booreysato salaatuljanaaza u booreysato horta meydka dhaqidii ha lagu dhammaystiro markii meydka dhaqidii lagu dhammaystiro markaas way waktigii salaatuljanaaza waktigaasaa la gaaray wa asbaabuhu asbaabu tayamum booraysiga sababihiisii halaaatun saddex wey halkan wuxuu rabaa sheekhu inuu uga hadlo maxaa keena in la booraysto in la booraysto waxaa keena saddex sabab saddex sabab ayaa alawal asabab اlawal sababka ugu horeeya cadamu اlmaa cadamu اlmaa biyo weytow biyihii qofku inuu waayoba biyihii ayuu waayey oo biyihii maba haystaba maba heli karo biyo biyo hadduusan heli karin waa booraysan markaa wuxuu ku leeyahay shaarixa wa min asbaabi ibaaxati tayamum booraysiga bannayntiisa sababaheeda waxaa ka mid a maa idaa kaana biqurbihi maa biyuhu waa u dhow yihiin qofkii wayakhaafu low dahaba ilayhi hadduu biyaha aado wuxuu u baqi calaa nafsihi naftiisuu u baqiyo min sabucin dogaaguu ka baqi libaax meesha biyihii ka sokeeya ayaa jira libaaxa ka sokeeya biyuhu waa dhow yihiin laakiin libaaxa ka sokeeya bahal kaleo dadka cuna ayaa ka sokeeya waa iska booraysanaa markaa ow caduwin cinda almaa ama cadow waa ka sokeeyo dad naftaadii ama maalkaagii khatar gelinayo ayaa ka sokeeya ow yakhaafu calaa maalihi aladii macahu ama wuxuu isleeyahay biyaha haddaad aado lacagta yarta ama lagaa furtaaho jiscinkan iyo oogaaga yaroo safarka u kaalmaysan lahayd ama lagaa furtaaho isleeyahy awil mukhallafi midkii looga soo tegey maalkii looga soo tegey fii raxli meeshii uu degow alaabta dhigtay maalku uga soo tegey ayuu wuxuu uga baqaa min khaasib aw saariq tuug u dabamareeya waa mid ka dhaca maalkii xagga uga soo tego awrtiisa uu uga soo tegey ama baabuurka uga soo tegey in loo dabamareeyuu ka baqay hadduu biyaha aado asbaabta tayamumkay ka mid tahay iyaduna sababaha loo booraysanayay ka mid tahay wathaani sababka labaad khawfu darari dhibka cabsigiisa biyihii wuu haystaa laakiin dhibuu ka baqay min isticmaalihi isticmaali ilmaa biyaha isticmaalkoodii wuxuu uga baqay dhibaato bisababi maradin jiro sababteed ayuu dhibaato uga baqay ow naxwi naxwi lmarad ama jirada wixii la mid ah oo kale ayuu ka baqay biyihii isticmaalkooda oo maalan qofkii waa xanuunsan yahay biyihii wuu haystaa laakiin xanuun waxaa ku dhacay biyihii ay uga dirayaan nabroo kale ayaa jirkiisii ka soo baxay nabraa ka soo baxay dhakhtarkuna wuxuu u sheegay hadduu biyaha isticmaalo in xanuunkani ku siyaadayo ama nabrahan aan loo dhoweyn karin biyo intay ka raysanayo ama qofkii indhihiia laga qalay oo kale inta badan dhakhaatiirtu ay sheegaan qofka haddii indhaha qalin looga sameeyo inuusan wejigii iyo indhihii biyo u dhoweyn karin biyo uma dhoweyn karo xanuunadaas oo kalea ku dhacay indhihiia laga qalay ama nabraa ka soo baxay biyihii ma isticmaali karo qofkii waa xanuunsan yahay markaasoo kalena waa sabab keeni kara qofku inuu booraysto sabab keeni kara waayo qofkii inuu booraysto laakiin mar walbaba waxa weeye salaaddii mar walbaba lagama tegi karo salaaddii waa lagu cadaabay haddaad ka tagto leanna mar walbaba waxa weye haddaad biyo weyso boorayso haddii aad xanuunsan tahay oo nafro iyo ay jiraan ama qaliin lagugu sameeyey ama aad jaban tahay boorayso haddii aadan biyihii isticmaali karin laakiin dadaa waxayba iska tahaba wax yar wax bilaa sabab ahoon macno lahayn ayaa salaaddii looga tegi qofaa wuxuu waa jebi ama qaliina lagu samaynaa wuxuu leeyahay si aan maaragtaa u tukado maba hayoba anigaaba imtixaananba maxaan tukadaa uu leeyahay imtixaanka wuxuu uga bixi lahaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ridihiisa iyo raxmaddiisa uu ku heli lahaa uu doonayo marka inuu iska xiro salaaddii waxay halis tahay markaasoo kalea la doonaya cibaadada in lagu dadaalo leanna waa asbaabtii lagu dhiman lahaa ayaa qofka ku dhacday markaasoo kalea la rabaa dadaal badan in la muujiyo dadaal badan markaas ay culimmada selafka ay sii xoojin jireen cibaadadooda junayd albaqdaadi xanuunaa ku dhacay abulqaasim junayd albaqdaadi sheekhii la dhihi jiray baqdaadi heer ciraaqa sheekhii weyne caalimka ahaa zaahidkii marka markaasuu qur-aan akhriskiiu badiyey salaaddii iyo waajibaadkii iyo iskaba dhaaf kuwaas waa safka hore qur-aan akhriskiiuu sii badiyey waxaa la yidhi maxaad isku dhibi wakhti adigaaba iska xanuunsan oo dhibaato ku jira markaasuu wuxuu yidhi al'aana tudwa saxiifatii haddeeraa wuxuu yidhi xaashidaydii la laabiyo qofka hadduu dhinto ilaa warqaddii wax loogu qori lahaa waa la laabaa wax dambe loo qorayo ma jirto marka warqaddii wax laygu qori lahaayo la laabayaa fa uriidu an amla'ahaa waxaan doonay inaan sii buuxiyo inta malaa'igtu aysan iga laabin marka waktigaasaaba la rabaa qofku inuu dadaal bixiyo dadaal inuu bixiyo waktigaasaa la rabaa bisababi maradin jiro sababteed ow naxwihi naxwi lmarad ama jirada wixii la mid a jirada maxaa la mid noqon kara jirada waxaa la mid noqon karaa ka an khaafa inqitaacan can arufqa wuxuu ka baqay inuu dadkii rafiiqyaalka ahaayuu la socday inuu ka go- uu ka haro hadduu biyaha raadsado waa laga tegaya safarkii ayaa ka tegaya safarkii ayaa ka tegaya hadduu biyo raadsado low qasada almaa hadduu biyaha u qasdi lahaa safarkii ayaa ka tegay ow kaana fii safiina ama doonuu saaran yahay low istaqaa hadduu biyihii waraabo badda biyo ka soo qaado uu is yidhaaho lastalqaa fi lbaxri badduu ku dhici lahaa jeega jeeguu badda uga dhici lahaa hadduu yidhaha baddii biyaha ka qaado wuxuu ka baqayaa doontii intay dhaqdhaqaaq samayso inuu baddii ka dhaqo ka dhaco ayuu ka baqaa marka waa booraysanaa marka waa inuu ku soo talagalo marka carradiisa uu doonta soo saarto haddii salaadu badda dhexdeeda ugu qabanayso waa inuu ku talagalo marka meeshii ku boorayso wathaalithu kan saddexaad sababka saddexaad ee ka mid ah asbaabta keenaysa in la booraysto ixtiyaajuhu ixtiyaaju ulmaa biyihii baahidiisii weeye loo baahi qabiddiisii biyihii loo baahdo biyihii loo baahdow lishurbihi liajli shurbihi cabitaankiisa la cabayo dartii loogu baahdo waa masder mudaaf ilaa mafcuulihi masaadirtan o dhan waa mafcuulkiiya loo adiif ixtiyaaju ixtiyaaju ulmaa biyaha loo baahashadiisii wey waxaa mudaaf ilayhigu waa mafcuulkii biyaha loo baahashadiisii biyihiyaa loo baahday maxaa loogu baahday lishurbihi haddana sidii ka dhig masderun mudaafun limafcuulihi lishurbihi shurbilmaa biyaha cabiddiisii asaga la cabayaa loogu baahday biyihii waa yaallaan laakiin waa biyo baahi loogu qabo in la cabo wax kaloo la cabo lama haysto biyaha yarkaaba meesha ku jira maahane wax kaloo la cabo lama hayo ow amase shurbi xayawaanihi ama shaksiga xayawaankiisii xayawaankaa cabiddiisii looga baahday xayawaankaasoo almuxtarami la xushmeeyey ama biyihii asagu uma baahnee xoolihiia u baahan xoolihii uu dhaqaalaysanayey ayaa biyahan cabbitaankii u baahan xooluhu inay hadda u baahan yihiin shardi maaha berriyay u baahanayaan saa dambay u baahanayaan haddii laisleeyahay waa laga booraysanaa waa laga booraysanaa markaas naftaa si loo badbaadiyo naftaa muxtaramka ah si loo badbaadiyo waxay ka mid tahay shareecadeenna naxariisteeday ka mid tahay naxariista shareecadeenna ka mid tahay ow shurbi xayawaanihi almuxtaram xayawaankiisii la xushmeeyey cabiddiisii waxaan kitaabkii safiinaha ku soo qaadannay inay jiraan xayawaanaad hayru muxtaram waan soo qaadannay murtadkii oo kale zaanigii muxsanka ahaa taariku salaadkii kuwaasaa ka mid aha waan soo qaadanay iyo kelbigii caquurka ahaa allah subxaana wa tacaala aclam